tan iyo intii urur ahaan loo sameeyey sanadkii labada kun iyo lixda al-shabaab waxa uu ahaa urur si adag oo qarsoodi ah loo maamulo howlihiisa waxaana uu marba marka ka dambaysa sii noqonayey urur afkaartiisa iyo afcaashiisuba sii durugsan tahay intii uu hoggaanka u hayay axmed cabdi godane waxa uu ku guulaystay ururku inuu tababaro kumanaan kun oo dhallinyaro ah oo laga dhaadhiciyey inay mabda'a ururka u dagaalamaan waxa kaleoo ay samaysteen ilo dhaqaale oo aan ilaa haatan gu'in waxayna soo jiiteen indhaha caalamka iyaga oo weeraro lagu hoobtay ku qaaday gudaha iyo dibadda ninka gacanta birta ah muddadaas ku soo haya ururka waa axmed cabdi godane dadka yaqaana waxay ku tilmaameen inuu yahay nin adag jecel inuu wax walba maamulo balse haddana ka xeel badiya ragga is hayaan godane waxaa la sheegay inuu yahay toddobiyo soddon sano jir horraantii sagaashameeyada ayuu galay jaamacadda international islamic university ee islaamabaad ee dalka bakistan waxaana uu shahaadada b a ku qaatay cilmiga dhaqaalaha waxaana uu isla shahaadada masterka ku qaatay isla jaamacaddaas cilmiga lacagta iyo shuruucda bankiyada islaamka jaamacadda wuxuu ka baxay sannadkii kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo toddobadii dadka ay jaamacadda wada dhigan jireen waxay v o a u sheegeen inuu ku xirtay xubno ka tirsan ururka jamaaca jihaad ee dalka masar kuwaasi oo geeya dalka afghanistan waxaa la sheegay inuu sannad walba xilliga fasaxa uu tegi jiray dalka afghanistan islamarkaana uu ku soo qaadan jiray tababarro la xidhiira hoggaaminta iyo in xalka keliya ee lagu soo celin karo sharafta islaamka ay tahay jihaad waxyaalaha lagu heli karo cisiga adduunyo iyagoon dhan kaleba ka eegin marka halkudhagyada ay ka tageen waxaa ka mid ahaa ay odhan jireen soomaalidii hore ninkii xoola dooniyow xamaro ogow ninkii xilo dooniyowna xamaro ogow ninkii xarago dooniyowna xamaro ogow xamaro waxa weyn waa faraska marka waxay leeyihin haddaad adduunyo doonaysana faras iyo dagaal farasku wuxuu astaanu yahay waa dagaalkii haddaad oori iyo qoys fiican doonaysana iyadana faras weeye haddaad xarago iyo qurux doonaysana waa sidaa jamaacatu jihaad waxay ka go-een ururkii akhwaan muslimiin ee dalka masar waxaana ka tirsanaan jiray hogaamiyaha xilligan ee ururka alqaacida ayman azawaahiri axmed cabdi godane waxa uu noqday nin ay si weyn u aaminaan jamaacadaasi wararku waxay sheegayaan in kadib markii waxbarashadiisa dhammaystay uu ku soo laabtay somalilan sannadkii kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo siddeeddii uuna bilaabay inuu cambaareeyo xukuumaddii madaxweyne maxamed ibraahim cigaal markii dambena uu isku dayey inuu samaysto urur islaami ah balse ay arrintaas u suurtogeli weysay sannadkii labada kun iyo labada ayuu yimid muqdisho isagoo uu la socdo ibraahim xaaji jaamac oo ay isku soo barteen dalka afghanistan dadkii ugu horreeyey muqdisho ay isku arkeen waxaa ka mid ahaa sheekh cabdiraxmaan maxamuud janaqow oo horey wasiirka cadaaladii garsoorka uga soo noqday dowladdii soomaaliya sarkaal sarena ka ahaa maxaakiimta islaamiga xamar markay keeneen oo ay dad qaar ay la kulkulmeen oo fikirkaas u sheegeen fikirkaasi aad waa u shaqayn waayey oo xamar lagama soo dhoweynin marka waxay markaasi wixii ka dambeeyey iska go-aansadeen in ay fikirkii iyagoon ka tanaasulin ay iska sii wadaan oo muxuu ahaa ay kasii shaqeeyaan oy diyaariyaan ilaa dadku ay maaragtay uga bislaanayaan malaha sida aan warka ku hayo ururka iyagu ay maskaxda ku hayeen ma urur maxkamadihii oo kale ah mise waa urur sida hadda al-shabaab ay tahay maanta oo kalea dabcan midka hadda ay iyagu wadaan bay fikirkooda ugu badnaa waayo waa isgaranaynay oo fikirkoodu marka ay soo bandhigeen waxyaabaha lagu yara dhaliilay ama dadka ay inta badan isku seegeenba waxaa kamid ahaa fikirkan dagaalada oo muxuu ahay dadkan la ikhtiyaalayo ama shirqoolada gaadmada dadka lagu dilaayo iyo waxyaaba noocaas oo markaas aan dadku u liqmi karin ayay wateen ka hor inta uusan noqonin amiirka al-shabaab waxa uu soo ahaa madaxa dugsiga tababarka mintidiinta ee ku yaalla waqooyiga muqdisho ee lagu magacaabi jiray salaaxudiin al ayuub oo ay wada asaaseen isaga iyo aadan xaashi cayrow madaxii difaaca iyo howlgallada ee al-shabaab oo laftigiisa ku dhintay duqayn ay maraykanku geysteen sannadkii labada kun iyo siddeedda sannadkii labada kun iyo labiyo tobanka kadib muran dhex maray isaga iyo xubno ay ka mid yihiin ibraahim afqaan iyo sheekh xasan daahir aweys ayaa godana waxa uu ku dhawaaqay inuu bayco ama qandaraas la gaaray ururka alqaacida ayna isku biireen waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay nin aftahan ah oo kasoko amiirnimada jecel in loo arko inuu yahay waddani godane waxa uu in badan u digay dadka ka soo hor jeeda ururka al-shabaab waxaana uu ka codsaday inay addeecaan waxaana uu muujiyey inuusan u adkaysan doonin ciddii amarkiisa u hoggaansami weysa isagoo arrintaasi ka hadlayeyna waxaa hadalkiisa ka mid ahaa haddii saddex la yahay oo xataa dhul saxaro ah oo bannaan la joogo in amiir laga dhigta mid imaaradana macnaheeda ku ladhan ee ku lamaan waa asamcu wataaca weeye marka waa diin ama imaarat safar ha noqoto ama imaaratu mucaskar ha noqoto ama mid jabhad ha noqoto ama mid xaraka ha noqoto ama mid dowladeed ha noqoto ama mid khilaafa ha noqoto darajaadkeedu ha kala sii weynaadaan laakiin ikhwani fillah wax weyn asamcu wataaca waa shay mulaasimu ah ee imaarada heer kastay joogtaba sagaal iyo tobankii bishii juun ee sanadkii hore waxaa magaalada baraawe lagu dilay laba xubnood oo ka tirsanaa hoggaanka ururka uu ku jiray ibraahim al afqaan iyo sheekh cabdulxamiid colhaye oo loo yaqaanay macalin burhaan waxaana la aaminsan yahay in ciidamada amniyaadka ee hoos yimaada axmed cabdi godane ay ka dambeeyeen dilkaasi labadaasi nin iyo kuwo kaleba waxaa la aaminsan yahay inay noqon kareen kuwa maalin uu bedela axmed cabdi godane waxaa kale oo la sheegaa inuu hoggaanka ururka qaban karayey sheekh mukhtaar roobo abumansuur balse isaga lafdigiisa khilaaf dhex mara isaga iyo godane darteed uu ka tegay ururka isaga oo ku noqday deegaanka uu ka soo jeedo nin hore uga tirsanaan jira ururka waxa uu ii sheegay in bixitaanka godane haddii la xaqiijiyo uusan ka dhignayn dhammaadka ururka waxa uu aaminsan yahay in bixitaanka godane uu soo celin karo shakhsiyaad muhiim ah oo hore uga tirsanaan jira ururka kuwaasi oo godane ay iskhilaafeen uuna ka mid yahay sheekh mukhtaar roobow hase yeeshee sheekh cabdulqaadir janaqow waxa uu shaki uga jiraa in ururku uu dad kale soo jiidan karo sheekh cabdiraxmaan maxamuud janaqow waxaa kale uu aaminsan yahay inaan laga yaabin in ururku uu ka faa'iido maqnaanshaha godane sababtoo ah ayuu yidhi waxaad garan kartaa haddii uu meesha ka baxo dee waxa dhamaa baxa waayo ma lahan leadership fara badan oo isaga ka garab shaqaynayay oo dhisnaa ma jiro dictatorku inta isaga ka hooseysana waa waa baabi'iyaa isagu markuu baaba'ana waxa dhamaa baaba'a balse profesor ken menkaus oo cilmiga siyaasadda ka dhigay jaamacadda davidson college ee gobolka north carolina ee dalkan maraykanka ayaa qaba inaysan u badnayn in dhacdadani ay waxyeello u geysato xarakada inkastoo laga yaabo ayuu yidhi tafaraaruq inuu marka hore dhaco waxaana uu tusaale u soo qaatay in dilkii taliyii hore ee al-shabaab aadan xaashi cayrow uusan waxba u dhimin ururka waxa uu yidhi haddii aad xasuusatid markii lagu dilay gantaalka hogaamiyihoodii hore aadan xaashi cayrow sanadkii labada kun iyo sideedda taasi ma bedelin jihadii ururka ku socday waxa hadda isbedelay waxa weeye godana waxa uu ka takhallusay ragga ay iska soo hor jeedeen oo noqon kari lahaa ragga bedela tani waxay kordhinaysaa suurtagalnimada in ururku uu kala jabo oo qaarkood ay dhinaca dowladda u goostaan oo ay is-afgarad la gaadhaan qaar kalena ay dhexdooda ka dagaalamaan iyagoo isku haysta hoggaanka mar uu ka jawaabayay in ururku uu dhiman karo godane la'aantiis brofesor ken menkaus waxa uu yidhi shaki ayaa iiga jira arrintaasi waxay ila tahay inuu sii noolaan karo si kasta taasi ha ku timaadee waa suurtagal in ururku uu cidhiiri soo food saaro oo kala dhambala aakhirka kadibna uu mar kale dib u soo noolaado isaga oo magac kala huwan waa sida ay samaysay al-itixaad iyo ururo kale hadda ka hor haddaba yaa laga yaabaa inuu bedelo axmed cabdi godane dadka aqoonta u leh al-shabaab waxay sheegeen in laga yaabo dhowr nin midkood inuu beddelo ninka ugu horreeya waa mahad warsame qalay oo lagu naanayso mahad karataay sidoo kalena loo yaqaano shabaab dhexdeeda odawaa waxa uu hore uga tirsanaan jiray taliyaashii ururka al-itixaad waxa kale uu la soo dagaalamay etoobiya sagaashameeyadii gobolka gadow waxaa la sheegay in dabayaaqadii sagaashameeyada lagu xiray dalka kenya kadibna loo wareejiyey dhinaca etoobiya balse markii dambe la soo daayay laguna arkay gobollada dhexe ee soomaaliya waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay nin aan si toos ah u sheegin waxa uu damacsan yahay aamus badan balse ku wanaagsan abaabulka ciidanka inkastoo inta badan uusan aadin furimaha dagaalka waxa uu dhowr jaga ka soo qabtay ururka al-shabaab oo ay ku jirto jagada madaxa amniyaadka madaxa maktabka difaaca iyo haatan oo uu yahay ku-xigeenka amiirka kasako jagadaasi waxa uu kormeeraa oo hoos yimaada waaliyaasha gobollada shabeellada hoose shabeellada dhexe jubbada hoose iyo jubbada dhexe nin kale oo bedeli karaa waa sheekh mahad cabdikariin oo loo yaqaano axmed diiriye ama axmed dheere waxa uu hore u soo noqday waaligii gobollada baay iyo bakool isagana waxaa hoos yimaada waaliyaasha gobollada baay bakool iyo gado waxaa la sheegay inuu abaabulay weerarkii ka dhanka ahaa abumansuur al amriiki oo ka soo hor jeeday axmed cabdi godane waxaa kaloo la sheegaa inuu qabqabtay xubno badan oo isugu jiray soomaaliya ajaanib xilligii kacdoonka gaaban uu ka jiray magaalada baraawe sannadkii hore horeyna waxaa la sheegay inuu la soo shaqeeyey ibraahim afqaan markii uu ahaa waaliga jubbada hoose xubin kale oo qaban kara jegada waa ninka muddada dheer soo ahaa garsooraha sare ee ururka sheekh cabdulxaaq oo sidoo kale loo yaqaano daahir gacamay waxa uu ahaa ninka ridayey xukuumadda isugu jira qisaasta ciqaabta gacangoynta iyo dilalka dadka lagu tuhmo basaasnimada iyo dembiye kale nin kale oo jagadan qaban karaa waa sheekh suldaan maxamed aala maxamed madaxa ururinta sakaadka oo muddo dheer ururin jiray xoolaha iyo dhaqaale kaleba kuwaasi oo qaybo ka mida lagu maalgeliyo ururka qayb kalena la siiyo dadka danyarta ah iyo agoonta waa nin laga tixgeliyo xarakada dhexdeeda laguna tilmaamo inuu yahay nin aan cadow badnayn waxa uu kaga duwan yahay xubnaha kale ee ka tirsan hoggaanka al-shabaab inuu si toosa ula hadlo warbaahinta isagoo aan wejigiisa qarin balse kama hadlo inta badan howlgallada iyo siyaasadda taasi oo dhaawici karta hamigiisa hoggaannimo